Munaasabadda daahfurka xarunta gobolka Mudug ee jaamacadda Belasma ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug. Xafladda waxaa ka qayb galay guddoonka sare ee jaamacadda, madaxda qeybaha kala duwan iyo maamulka gobolka Mudug oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, Maxamed Sheekh Siciid, guddoomiyaha jaamacadda Belasma farceeda Gaalkacyo, ayaa ka warbixiyey furitaanka xarunta cusub ee jaamacadda.
mudanayaal mar weyn sacaadad wasiir waxaa sharaf weyn noo ah inaad xafladda nagala soo qayb gashiin waxaan deegaanka u yimid jaamacad fac weyn tayo leh deegaanada soomaaliya o dhanna meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan joogta sidoo kalena waddanka dibaddiisa iyo nairobina xarun weyn ku leh halkan gadaala waxaa inkaga muuqda jaamacaddu kolleejyada iyo fakaltiyada ay bixiso shanta fakulti halkan ku xusan iyo fakultiga ama kolleejka lixaad oo bost graduate-ka ama mastarka ah jaamacaddu waxay halkan u timid inay baahiso adeegga waxbarashada ayna ka dhawaysa halkudhigeeda ah educating the whole nation oo ah in wax la baro qaranka oo dhan qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshadii ka qayb gashay furitaanka ayaa dhankoodu soo dhoweeyey xarunta cusub ee jaamacadda Belasma laga hirgeliyey magaaladaasi.
farxad bay ii tahay inaan xafladatan ka soo qayb galo een, lagu daahfurayo jaamacadda cusub ee balaasma faraceeda gaalkacyo mudug aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa reer balaasma soo dhowaadaan leenahay bacda salaan waxaan soo dhowaynaynaa annagoo reer gaalkacyada isku duuban jaamacadda balaasma faraceeda gaalkacyona looga furay waxaan leenahay kusoo dhowaada gaalkacyo waxay noqonaysaa jaamacaddii labiyo tobnaad oo gaalkacyo laga furo labada gedibo marka la isku daro farxad bay noo tahay caawa waxaan rajaynaynaa inay ka haqabtiri doonto baahiyo badan oo ay qabaan reer gaalkacyood kuway ka dhawaajisay oo kuwo kaleba ay soo gudbin doonto haddii ilaaha idmo
waxaan leeyahay hambalyo hambalyo jaamacadda waa loo baahnaa gobolku waa u baahnaa jaamacado badan oo isbeddela waana ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa hadda annaguna waa soo gelaynaa insha allah taa ka gadaal waxaan rabaa inaan mahad celiyo ee, una hambalyeeyo jaamacadda balaasma oo runtii halkan laga sheekeeyey waxa ay tahay waxay soo qabatay iyo bulshada doorka ay ku leedahay ugu dambeynna maxamed maxamuud cilmi tuurbire wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug oo si rasmi ah u xarig jaray jaamacadda ayaa dhankiisa khudbad dhinacyo kala duwan ka taabanaysa goobta ka jeediyey sidaan ognahay jaamacadda balaasma oo faraceeda caawa magaalada gaalkacyo laga furay oon intaan ogahay jaamacado intaan ka qayb gelaya furitaankoodii jaamacaddii moodal ahaan iyo istaandar ahaan iyo la qurxaneed maalgelinta lagu sameeyey dhaqaalaha la geliyeyna ah, runtii meel walba laga dareemi karo hadday noqon lahayd laabkii oo aan toor ku samaynay iyo hadday noqon lahayd laabkii kombiyuutarada ardayda i t-ga ay ku baranayeen waxaan idinku bogaadinaa halganka aa wadaan iyo dadaalka iyo inaad dadka reer galmudug aad waxbarasho tayo la siisaan la tartamayso waxbarashooyinka heerka caalamiga ah fakultiyada iyo kolleejiska halkan aad ku soo bandhigteen oo runtii aad loogu baahan yahay deegaankan weliba facultiga mass media oo runtii jaamacadda Belasma ayaa si rasmi ah hadda uga howlgasha deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug oo markii ugu horreysay hadda si rasmi ah ay uga bilowday waxbarashada sare ee deegaanada Galmudug